munaasabad si heestaa loo soo agaasameeyey ayaa lagu qabtay magaalada dhuuso cashada galmudug taasoo ay ku qalin jireen arday baratay xirfado kala duwan oo ay kamid yihiin kumbiyuutarada dharkarinta iyo sidoo kale tubuystaa iyo korontistaad munaasabadda ayaa waxaa ka qaybgal mas-uuliyiin ka tirsan galmudug macalimiinta waalidiin iyo sidoo kale marsalabka leh intii loo gala jiray xafladda ayaa waxaa lagu soo bandhigay farsamooyin ay dhalinyaradu tababarteen intay ku jireen farsamada barashada xirfadaha kala gedisan ee macadku bixiyo ugu horran ayaa waxaa ka hadla cabdulaahi guri oo kamid maamulka macadka isoona sheegay arday ay qayb ka yihiin daalada lagu maranayo adeegyada kala gedisan ee farsamooyinka sidoo kale xirfadaha shaqo ee dhalinyaradu ay leeyihiin maadaama sanadihii ugu dambeeyey aad ay usoo badanayeen dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo jaamacada dhammayday kuwaas oo theoris iyo aragtiyo bis dhammeeyey ayaa waxaan ku dadaalnay ka maamul ahaan in dhanka training oo tusoo taabsiya inaan samayno oo xirfado ah sida video editing graphic design iyo waxyaabaha lamidka ah weliba xirfadaha keliya maahan kuwii hore oo ligahay kuwo la jaan qaadi kara teknolojiyadda casriga ah ilaa maantay qof jaamiciya haddii la dhaho waxaa lagu barayaa sida guri loo dhisoo kale xoogaa ceeb maahan laakiin bulsho ahaan soomaalida waxay moodayaan xirfadaan habbooneen marka annagu taas ka dadaalayna waxaan ku dadaalnay in xirfado la jaan qaadi kara teknolojiyadda inaan samayno haddana waxaan ku talin jirnaa ai-ga iyo mataqaanaa qaabkii aanu hormari lahaynay iyo sida saxdaah looga faa'iidaysan karo si loola jaan qaado horumarka teknolojiyadda ee casriga ah mursal axmed diiriye agaasimaha arrimaha bulshada maamulka caasimada galmudug ayaa dhankiisa sheegay inuu kusoo dhawanaya dhalinyarada labaran xirfadaha kala dusan ayna tahay mid uga baxayaan baahida iyo sidoo kale shaqala-aanta ka jir deegaanada galmudug gaar ahaan dhuusa maraabe runtii waxaa sharaf weyn oo ah inaan maanta idinkala soo qayb galno xalfaddan quruxda badan leh ee aad ku qalin jabinaysaan ee aad usoo dhabar adagteen muddada lixda bilood ah soo wadeen runtii aad ku matalayseen maamulka caasimadduna idinsoo xushay inaad laba boqol oo arday oo xaafadaha kala duwan iyo bulshada qaybaheeda laga soo kala xulay in ay xirfado lagu baro ilaa siddeed xirfadood oo runtii bulshadana wax weyn ka beddelaysaa idinkana runtii aad ka faa'iidaysanaysaan
shariif maxamuud cali wasiir dowlaha wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug iyo sidoo kale wasiir ku-xign ka shaqada arrimaha bulshada galmudug maxamed nuurdiin ayaa dhankooda sheegay in dhallinyaradan ay yihiin kuwo lagu dhiiro kado ayna tahay in ay ka baxaan shaqala-aanta deegaanada galmudug iyagoo isticmaalaya xirfadahooda iyo sidoo kale wixii la baray ayna ka faa'iidaysan xirfadaha shaqooyinka la baray si ay ugu soo celiyaan aqoonta iyo sidoo kale shaqooyinka ay barteen bulshada galmudug gaar ahaan dhuusamareeb waxaan dhihi karaa fursaddan waxaa ka faa'iidaysta dhallinyaro waaye waa fursad qaad qaali u ahoo soomaaliya shaqala-aana aad looga cabaadaa shaqala-aanta wax looga bixi karana waxay tahay in xirfad la barto dadka haddii arday badan oo jaamacada ka soo baxay oo waxbarashada dhameeyey oo shaqala-aanaa jooga laakiin caqabadaha ugu weyn oo haysta waxay tahay xirfaddan lena hadda dadkan bulshadan meeshaa maanta ka faa'iidaystay qof walba nolosha gurigiisa ku maarayn karaa xirfadda uu bartay ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaanna xaqiiqda dhabtiiya waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo in aan aad waqti u gelinno oo codsiyada ugu badan oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada doonarska i gudbin ay ahaadaan farsamada gacanta waxaad la socotaan dalkan in uu shidaal ka soo socdo in takadiya dhismayaan in wadooyinka dhismayaan waxaasoo dhan wixii ka shaqay lahay ma rabno inay meel kale looga yimaadaan waxaan rabnaa inay reer galmudug ahaadaan farsamada gacanta la wada bar haddii ilaahay idmo fanka ugu badan oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay bixinaysaan uu ahaado farsamada gacanta haddii ilaah idmo
macadka gaduud professional training center ayaa soo saaray ardada kala gedisan oo xirfada kala gaduwan leh kuwaasoo qayb ka yihiin kumbiyuutarada dharkeynta iyo sidoo kale korontada iyo tubeystaha waxaana la filaya in dafcadda qayb ka noqdo dafcadihii hore ugu qalan jiray macadka oo lagu baray xirfadaha kala gedisan ay ku shaqakeysan karaan